ummadaha adduunka aynu la tartamaynaa qofka lagama baryo inuu cashuurta bixiyo qofka ayaa og in mustaqbalkiisa iyo dalkiisuba inay dhismaan inay ku xidhan tahay inuu cashuurta bixiyo waanu mahadnaqaynaa shacabka wixii hore isaga bixin jiray cashuurta ee cashuurbixiyayaasha ahaa waxaanaanu filaynaa maanta laga bilaabo in shacabka reer hargeysa ee magaaladooda jecel inay bilaabaan iyadoo oo aan kooxaha ama tiimamka ka socda dowladda hoose baanay albaabkooda soo gaadhin inay tagaan degmadooda oo ay iska soo bixiyaan cashuurta annaguna anigoo ku hadlaya afka golaha deegaanka iyo dhammaan shaqaale weynaha dowladda hoose iyo magaca dowladda hooseba waxaa naga ballanaa waxaa soo bixiseen in laydin ilaaliyo oo waxay idiin gaadho laydinku qabto haddaad rabto in hargeysa bedelanto oo ay dhisanto maanta adiga ayay kugu xidhan tahay oo waxay ku xidhan tahay inaad cashuurta iska bixiso qofka cashuurdiid cashuurdiidka noqda ama cashuurta bixin waaya sharci baa jira qabanaya qofka cashuurdiidkaa waxaan codsanayaa qof kastoo reer hargeysayba inuu cashuur bixiyo noqdo kooxahani intaanay soo gaadhin sekadaha iyo degmooyinka dhexdooda iyo guryihiinnana waxaan filayaa xafiisyadii cashuuraha aynu ku bixin jirnay inaynu ka dareenno in dadkuba ay imanayaan oo ay cashuurta iska bixinayaan gaadiidleyda magaalada hargeysa tagaasida basaska iyo baabuurta kale ee cashuurta magaalada hargeysa ay ku waajibtay iyagana waxaan u dirayaa baaq weyn in inta aanay iman waddada in lagu istaago oo adigoo rakaab sida markaa cashuurtii kugu waajibtay lagugu weydiiyo waddada oo haddaad bixin weydana markaa gaarigana lagaa xareeyo adigana sharciga lagula tiigsado adigana waxaanu kaa codsanaynaa weliba tagaasidow istikaradii waa idiin diyaar dhowaan waxaa la hubin doonaa gaadhiga tagsiga ee magaalada dhexdeeda maraya ee hargeysa gudaheeda ka shaqaynaya inuu cashuurtii iska bixiyo oo istiikarkii loogu ogolaanayey inuu tagsiile ka yahay magaalada hargeysa muraayadiisa ku dhijisan tahay sida warqadda wadamarista oo kale ay uga muuqato muraayadda gaadhiga ayaa laydiin sameeyey istikara leedihiin markaa tagaasida wanaagsan ee magaalada hargeysa ka shaqaystana waxaan filayaa xafiisyada cashuuraha lagu qabto oo dhan waxaa idiin taalla istiikarkii loogu talagalay markaa cashuurta bixiso gaadhigaaga inaad ku dhijiso muraayadiisa taasi waxay idinka badbaadinaysaa shaambadii weyneyd ee aad nabcaydeen ee dhinaca lagaga dhufan jiray gaadhigiinna istikar fiican oo muuqanaysa oo kooban oo muraayadda gaadhigaaga kuugu dhegaysa ayaanu kaaga dhignay sidaa loo ilaaliyey lagu ilaaliyey baa la rabaa adiguna inaad noqoto darawal wanaagsan tagsiile wanaagsan oo cashuurta markaa iska bixiya waxaynu eegaynaa waxa weye maalmaha soo socda iyo dadka reer hargeysa oo cashuurta iska soo bixiya iyo annaga oo aynugula xisaabtamaan cashuurtoodii wixii loo qabtay qofka cashuur bixiya ah waxaa kuu imanaya tiimam dharkan xidhan calaamadan sita aydhikaadha leh waxay sitaan buugaagtii cashuurta lagu qabanaya oo sharci ah oo shaambadaha ay ku yaalaan haddaad aragto haddaad shakido qofka shacabkaa wuxuu la soo xidhiidhi karaa xafiiska dowladda hoose tiimamkuna way sitaan qalab ay ku caddayn karaan inay yihiin tiimamkii u shaqaynayey dowladda hoose shacabkeennuo cashuurteeda soo bixiyaan rajaynayaa